أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل من وحكى لساره fii tawaabici maa mara fasalkii hore aanu soo marnay masaa'il raacsan ayuu u fasal yahay baabkii hore sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu uga hadlay salaada ciideynka iyo shuruudahooda iyo axkaamtooda iyo habka loo tukado salaada ciidda fasalkani markaa wuxuu taabic u yahay oo uu raacsan yahay fasalkii hore wuxuuna ka hadli doonaa laba takbiir oo midna la yidhaaho altakbiiru almuqayad midna la yidhaaho altakbiiru almursal labada takbiirba wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu u sunneeyey ciidaha ciidaha takbiiraadka la qaadayo oo la takbiirsanayo ayaa waxay u qaybsamaan laba qaybood takbiir muqayad iyo takbiir mursal labada takbiirba sheekhu raximah llahu tacaala axkaamtoodii ayuu doonayay xilliga ay bilaabmayaan takbiiraadkaas iyo xilliga la dhammaynayo yukabiru wuu takbiirsadaa hayru lxaaji xaajiga kayrkiisa qofkaan xaajiga ahayn birafci sawti maca rafci sawti codka kor u qaadidiisa micigiisa wuu takbiirsadaa isagoo codkiisa kor u qaaday in kaana hadduu shaksigu yahay rajulan nin hadduu yahay isagoo codkiisa kor u qaaday ayuu takbiirsadaa min guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo leylatay ilciideyni labada ciidood labadooda habeen qoraxda dhicitaankooda laga bilaabo fi duruqi waddooyinkuu ku takbiirsadaa markuu waddooyinka qofku marayo wa gayrihaa gayri duruqi iyo waddooyinka kayrkeedba wa naxwihaa naxwi duruqi iyo waddooyinka wixii la midana uu ku takbiirsadaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu bilaabay takbiirka la yidhaaho atakbiiru اlmursal takbiiru lmursal ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa takbiir aan shardi ku ahayn in lagu aqriyo caqiba salawaat salaadaha markii laga baxo salaadaha ciribtooda in la takbiirsado shardi ma ahan yacni mursal waxaa loogu bixiyey wakhti kasta wakhti walbaa sunnaha in la takbiirsado haddiiba la gaaro xilligii la takbiirsan lahaa wuxuu sheekhu marka yidhi qofka aan xaajiga ahayn qofka xaajiga ahayn isagoo codkiisa kor u qaadaya hadduu nin yahay takbiirta wuxuu bilaabahayaa gabalku markuu dhaco qoraxdu markay dhacdo habeenka ciidda habeenka ciiddu ay soo gelayso qoraxdu markii ay dhacdo markaasaa waxaa la bilaabi takbiir allaahu akbar kabiira waalxamdu lilaahi kasiira wa subxaana allaahi bukratan wa asiila takbiiraadkaas iyo kuwa la mida ayaa habeenka ciiddu ay soo gelayso ayaa kor loo qaaday marka kor u qaadidaas takbiirta kor loo qaadayo codka waxay khaas ku tahay ninka ragga ah amaa haweenayda dumarka ayagu waa takbiirsanayaan laakiin codkooda hoosay u akhrisanayaan waa takbiirsanayaanoo iyagana waxaa loo sunneeyey inay takbiirsadaan laakiin codkooda iyaga sidii ragga oo kale kor uma qaadayaani hoos ayay u dhigay yukabiru wuu takbiirsadaa hayru lxaaji xaajiga kayrkii birafci sawti marka hayruulxaaji maadaama la yidhi xaajiga isaga habeenka ciiddu ay soo gelayso habeenkaa ciiddu isagu ay soo gelayso wuxuu ku mashquulsan yahay talbiyat اlxaj labeyk allaahuma labeyka inuu aqriyo ayaa isaga loo sunneeyey qofka xaajiga ah acmaashii xajka maadaama uu ku mashquulsan yahay isagu habeenka ciiddu ay soo gelayso habeenkaas wuxuuba aqrinaa oo loo sunneeyey talbiyadii xajka oo shicaarulxaj ah astaanta lagu yaqaano qofka xaajiga ah ee loo sunneeyey labeyk allaahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika lak adkaartaas iyo talbiyadaas ayuu isagu ku mashquulsan yahay habeenka ciiddu ay soo gelayso laakiin dadka kale ayaa waxaa laga rabaa oo loo sunneeyey inay takbiirta iyagu ay qaadaan habeenka ciiddu ay soo gelayso ragguna ay kor u qaadaan haweenkuna ay hoos u dhigtaan fi duruqi waddooyinka ayuu ku takbiirsadaa iyo wa naxwihaa naxwi duruqi waddooyinka wixii la mida waddada markaad maraysid iyo markaad suuqaaga joogtid iyo marka gurigaaga aada joogtid markaad soconaysid markaad fadhisid markaad gaadiid saaran tahay axwaashaada oo dhan waxaa lagu sunneeyaa takbiirta marba haddii la gaaro habeenka ciid habeenka ciiddu haddii la gaaro ama masjid joog ama gurigaaga joog ama suuqa joog gaadiid saarnaaw lugay fadhiiso taagnaaw jiifo kulli mutlaq iska widi iska daldal laakiin hadda dadku waxay u badan yihiin xilliyadan waxay sameeyaan masaajidda markii lagu soo aruuro uun markaas kabacdiyaa la qaadaa takbiirta ulila allaahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira sida sunnadana waxaa weeye guriga adigoo jooga xataa inaad bilowdo takbiirtii marba haddii waktigii la gaaray oo gobolkuu dhacay habeenkii ciiddaba la gaaray ama gurigaaga joog ama waddada mar ama suuqa joog takbiirta iska bilow ha sugin masjidka oo waxay u aaminsan yihiin dadka qaarkood masjidka uun in lagu takbiirsanayo maaha fi duruqi wa naxwiha waddooyinka iyo wixii la midaba waa lagu takbiirsan wayataakadu takbiirku wuu adkaadaa macnaa sunna mu-akaduu noqdaa loola jeeda sunno mu-akada ah ayuu takbiirku noqdaa maca zaxmati cidhiidriga micigiisa meelaha cidhiidriga ah oo dadku ay isku cidhiidrinayaan sida suuqyada iyo waddooyinka masaajidda meel walboo cidhiiri uu ka jiro sunnadu waxay ku noqotaa sunna mu-akada in yacni takbiirtii lagu sii badiyo wayata-akadu takbiirku u adkaadaa maca zaxmati cidhiiriga micigiisa waa la adkaadaaho wuxuu noqdaa sunna mu-akad halaata takbiiraati saddex takbiir ayuu shaksigu takbiirsadaa takbiiraadkaasoo mutawaaliyatin ee xiriir ah saddex takbiir oo xiriir ah ayuu wuxuu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar wayasiidu wuxuu ku daraa saddexdaa takbiir markuu aqriyo wuxuu siyaadiyaa laa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd taasuu ku deli marka hore saddexda takbiir intuu soo aqriyo oo yidhaaho allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar wuxuu ku deli laa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd taasuu raacsiin wayasiid wuxuu ku siyaadinaa saddexda takbiir laa ilaaha ilaah kale ma jiro ila allaahu ilaahay maahan wallaahu ilaahay akbaru mid weyni badan weeye allaahu akbar walilaahi ilaahay unbaa alxamdu mahaddu ay u sugnaato wa nudiba waxaa kaloo la sunneeyey ziyaadatu allaahu akbar kabiiraa waalxamdu lilaahi kasiiraa wasubxaana allaahi bukratan wa asiilaa siyaadadeedana sunnawo oo markuu adkaartaa hore aanu ku soo qaadannay uu akhristo wuxuu ku dari haddana adkaartan soo socota ayuu siyaadina wanudiba waxaa la suneeyey ziyaadatu allaahu akbar kabiira allaahu ilaahay akbaru mid weyni badan kabiiran xaalu yahay ilaahay mid weyn walxamdu mahadna lilaahi ilaahay ayaa mahad u sugnaatay xamdan xamdigaasoo kaiiran fara badan wa subxaana allaahi wa usabixu anigu waa nasahaa subxaana allah ilaahay nasahnaantiisiiyo xumaatoo dhan ilaahay uu ka fog yahay bukratan aroor kasta ayaan ilaahay nasahaah u tasbiixsadaa iyo wa asiilan galab kasta adkaartaasuu ku siyaadina wayastamiru wuu joogteeyaa takbiirku wuu daa'imaa ilaa taxarumi alimaami wayastamiru shaksigu wuu joogteeyaa adtakbiira takbiirtii ma joojinayo takbiirtii soo bilaabatay gobolku markuu dhacayo habeenkii ciiddu markay soo gelaysay takbiirtii uu soo bilaabay ilaa maruu iska seexanayo ama cibaado kale uu ku mashquulsan yaho qiraa'atu lqur'aan iyo tasbiix kale iyuu ku mashquulsan yahay ma ahane takbiirtaasuu iska daldalay ilaa taxarumi alimaami ilaa imaamka xirashadiisa laga gaaro oo muxuu xidhanaa salaatulciid ilaa imaamku salaada uu ka xirto allaahu akbar uu ka yidhaaho wixii ka horreeya o dhanna iska daldalay takbiirta sunnawo takbiirta marka noocaas oo kale maxaa loo yaqaanaa التكبير المرسل وتكبير مرسل مرسل محل ولجدا يعني هو تكبير أن كحرنين صلاة عربتون مركي صلاة لقبح الشرد معهن adigoo iska lugeynaya adigoo suuqaaga jooga adigoo gurigaaga jooga adoo shaqadaada xafiiskaaga iyo suuqaaga adigoo ku dhex jira ayaad iska wadi mursal ayaa la yidhahda takbiirka noocaas oo kalea marka takbiirka mursalkaa goormuu soo bilowday habeenkii ciiddu ay soo gelaysay goormuuna dhammaaday imaamku markuu takbiirtii allaahu akbar xirashadii ciidda markuu xirtay halkaasu ku dhammaaday takbiirka noocaasa waxaa la yidhaha atakbiir almursal wayukabiru wuu takbiirsadaa alxaaju xaajigii wuu takbiirsadaa hore waxaan u soo qaadanay qofka aan xaajiga ahayn xilliga takbiirta uu bilaabay yukabiru hayru اlxaaji ayaan ka soo hadalay qofkaan xaajiga ahayn xilliga uu takbiirta uu bilaabay sheekhu wuxuu inoo sheegi xaajigii goormuu takbiirta bilaabay isagu wayukabiru اlxaaji xaajigu isagu wuu takbiirsadaa min duhri yowmi الnaxri maalinta gowraca waa maalinta ciidda ah udxiyada ah oo xoolaha la gowracayo maalintaa gowraca duhurkeeda laga bilaabo ayuu takbiirta soo bilaabi ilaa xaggee ku geyn ilaa subxi aakhiri ayaami tashriiq maalmaha la yidhaaho ayaamu tashriiqa aakhirkooda aakhirkaas subaxiisa ilaa laga gaaro intaasu asaguna wada laakiin intaas isagu haddii markuu tasbiixsanayo markuu takbiirsanayo xaajigu takbiirta uu ka bilaabayo maalinta xoolaha la gowracayo waa maalinta ciidda ah udxiyada duhurka markii la tukado markaasuu xujaydu bilaabaya duhurka markii la tukado maalinta xoolaha la gowracayo udxiyada duhurka markii la tukaday xujaydu waxay bilaabayaan takbiirtii takbiirtooda halkaasay ka bilaabay xujayda wixii ka horeeya waxay ku mashquulsanaayeen talbiyada liannahu maalinta tobanaad ee xoolaha la gowracayo waa maalinta ugu horeysa oo xujaydu ay xalaal noqonayaan waxaa u xasilaya taxallulka la yidhaaho ataxallul alawal taxallul alawal sida kutubtii hore aanu ku soo qaadanay wuxuu xaajigu ku xalaal noqdaa hadduu dhagax tuurka maalinta tobanaad uu soo sameeyo tintana uu xiirto dawaafkii uu sameeyo dawaaful ifaada saddexdaa laba ka mida hadduu sameeyo waxaa u xasilay taxallul alawal yacnii qaybaha inta badan waxyaalihii xaaraamta ka ahaan jiray ayaa xalaal u noqday hadduu saddexdaba wada sameeyana taxallul haaniya u xasilay dadkuu la mid yahay yani waxyaalihii muxaramaat alixraam oo dhan ayaa u bannaanaaday marka sababta loo leeyahay xaajigu takbiirta wuxuu bilaabay yowmu naxri waa maalintuu xalaal noqonay waa maalintii uu xalaal noqonayay hadduu sameeyo ashyaada aan soo sheegnay hadduu sameeyo maalintuu xalaal noqonayay wayukabiru alxaaju xaajigu wuxuu takbiirsadaa min duhri yowmi naxri maalinta gowraca duhurkiisa laga bilaabo ilaa subxi aakhiri ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiq ayaamu tashriiq maxaa loola jeedaa waa saddexda maalmood oo ciidda udxiyada ka dambeeya oo maalinta koobiyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka maalintaas saddexiyo tobnaad salaada subaxeeda uu joojina takbiirta maalintaas saddexiyo tobnaad subaxa salaada markii la gaaro salaada subax la gaaro maalinta saddexiy tobnaadka markaas wuu joojina wayukabiru wuu takbiirsadaa marka xaajigu takbiiraadkaas uu qaadayo ma muqayadaa mise waa mursal ilaa waxaanu nidhi xaajigu takbiirtu waxay u bilaabataa maalinta xoolaha la gowracayo oo udxiyada duhurka markuu tukado wuxuuna dhammeeyaa subaxa aakhir ayaami tashriiq ma mursalaan ku magacaabinaa mise waa muqayad ma waxay muqayad ku yihiin salaadaha ciribtooda bis miyuu qaadi mise wadooyinka iyo meel walba waa muqayad muqayad waa caqiba salawaat bis duhurka ciribti markuu salaamo noqsado takbiirtii u bilaabay waa joojina waa aamusi markuu socdo iyo markuu gurigiisa joogo markuu hoteelkiisa joogo waa aamusi ma takbiirsanayo leannu takbiiraadkani waxay khaas ku yihiin salaadaha ciribtooda casirka haddana markuu xaajigu ka salaamo noqsado markaasuu haddana bilaabay maqhribka markuu ka salaamo noqsado markaasuu haddana bilaabay idan marka takbiirkan xaajigu sheekhu uu ka hadlayo waa takbiir muqayad caqiba asalawaat salaadaha ciribtoodu qeyd ku yahay wayukabiru hayruhu hayru اlxaaji xaajiga hayrkiis isaguna wuu takbiirsadaa min subxi carafata subaxa carafo laga bilaabo waa subaxa sagaalaadka subaxa sagaalaadka laga bilaabo ilaa casri aakhiri tashriiq ilaa maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaha casirkooda casirka aakhirkiisa laga gaaro ayuu takbiirsanaa takbiiraadkan maxay yihiin marka bacda kulli salaati fardin salaad kastoo waajiba ka bacdi ayuu takbiirsanaa xaajigii iyo kayrkiisba aw naflin bacda kulli salaati naflin salaad kastoo sunnaa gadaasheeda ayuu takbiirsanaa adaa'an min adaa'in xagga gudashada salaaddu hadday tahay salaad adaa'a wa qadaa'an min qadaa'in iyo xagga qadaha salaaddu hadday tahay salaada soo qadaynayo markuu ka salaamo noqsado uu takbiirsanaa wa janaazatan min janaaza iyo janaazada salaad janaazaha hadduu ka salaamo noqsado takbiirtii ayuu bilaabi wa in nasiya hadduu halmaamana markuu salaada ka salaamo noqsaday takbiiraadkii waa iloobay wuxuu arkay isagoo iska istaagay waa ishalmaamay kabbara wuu takbiirsadaa ilaa waktigii tadakara uu xasuusto markuu xasuusto markaasuu takbiirta bilaabay masaa'ilka marka ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa wey waxa laga hadlayo waa takbiiraadkii muqayadka ahaa saladaha ciribtooda takbiiraadkii muqayadka ku ahaaba wuxuu ku yihi sheekhu qofka aan xaajiga ahay subaxa carafo oo maalinta sagaalaadka ayuu takbiirta uu bilaabay ilaa wuxuu weli saddexiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka casirka maalinta saddexiyo tobnaad casirkeeda markii la gaaro markaasuu joojina takbiirkaas marka maxaa la yidhaha altakbiiru almursalu almuqayad altakbiir almuqayad leanna waxay qeyd ku yihiin salaada ciribteeda salaadda ciribteeda bacda kulli salaati fardin salaad kasta oo waajiba gadaasheeda ayuu takbiirsadaa waa salaadaha kaliya ciribtooda bisuu khaas ku yahay takbiirka ow amase naflin bacda kulli salaati naflin salaad kastoo sunnaha gadaasheedu takbiirsadaa ama salaadu sunno ha noqoto ama waajib ha noqoto ciribteedu takbiirsado adaa'an min adaa'in xagga gudashadayo wa qadaa'an min qadaa'in xagga qadahayo wa janaazatan min janaaza xagga janaazada muxuu ula jeedaa sheekhu salaadu salaad aad soo qadaynayso ha noqoto salaad aadan soo qadaynayno wakhtigeedii la joogo ha noqoto takbiirkani wuxuu khaas ku yahay salaad un ciribteeda bis waa takbiir muqayad salaadaasi xataa hadday tahay salaada janaazada salaad janaazaha la keenay waa xilli salaadaysan ahayn salaad janaazaha la keenay meydkiyaa lagu tukaday assalaamu calaykum markii la yidhaaho waa in takbiirtii la qaado takbiirtii in la qaado wa in nasiya hadduu halmaamay shaksigu takbiirtii salaadaha ciribtooda la takbiirsan jiray hadduu halmaamay kabbara wuu takbiirsadaa idaa tadakara markuu soo xasuustay takbiirkii laga rabay muqayadka oo markuu salaada ka baxo inuu la yimaado laga rabay wuu halmaamay markuu istaagay isagoo xaafaddiisa usii socda kabacdiu soo xasuustay markaad soo xasuusato wad wayukabiru shaksigu wuu takbiirsadaa liru'yati nacami liajli ru'yati nacami xoolaha nicmoolayda ah xoolaha aragtidooda darteed wuu u takbiirsadaa fil ayaami maalmaha dhexdeeda ayuu takbiirsadaa maalmahaasoo almacluumaati ee la og yahay wahiya maalmaha la og yahay cashru dilxijati waa bisha dilxija tobankeeda maalmood muxuu ula jeedaa sheekhu masaladan masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa takbiir ka baxsan ciidihii waxaan ka soo hadlayni waxay ahaayeen takbiir muqayad iyo takbiir mursal oo khaas ku ah maalmaha ciidaha iyo maalmaha ciidaha saddexda maalmood oo ka dambaysa ayaamu tashriiq wuxuu noo sheegay sheekhu marka takbiir soconaysa maalmaha la yidhaaho cashru dilxija tobanka dilxija yacni dilxija waa bisha soomaalidu u taqaano bisha carafo bisha carafo tobankeeda bisha carafo tobankeeda markuu arkaba nicmooley hadduu arko nicmooley maxaa loola jeedaa waa alibilu waalbaqaru waalghanam xoolaha ilaahay dadka ugu nicmeeyey geeli iyo arigii iyo loodii iyo markuu arko tobankaa dilxija waa takbiirsan sababta marka loo takbiirsanayo maxay tahy markii xoolaha la arko sababta loo takbiirsanayo waxaa weeye yacni markii la gaaro maalinta tobanaad oo xilliga ciidiya markii la gaaro waxaa la ogyahay xoolaha in dadku ay gowracayaan oo ay sunno tahay xoolaha in la gowraco qofkani marka xoolo gowricii intaan la gaarin sagaalka maalmood oo ka horeeya xilliga xoolo gowraca neefkuu arkoo nicmoolayaba allaahu akbar inuu yidhaaho waa tadkiir oo dadka lasii xasuusinayo xoolahan in la gowrici doono maalinta tobanaad markii la gaaro inay sunno tahay qofkii heli kara inuu neef gowraco taasa lasii xasuusinayo waa midda ilaahay qur'aanka uu ku yidhi wayadkuru isma allaahi fii ayaamin macluumaat calaa maa rasaqahum min bahiimati اlancaam wayadkuru dadku inay xusaan ayaa loo jideeyey isma allah magaca ilaahay inay xusaan fii ayaamin macluumaat maalmaha la og yahay maalmaha la og yahay culammada inta badan waxay ku fasireen cashru dilxija waa bisha la yidhaaho dilxija tobanka maalmood oo ugu horeeya calaa maa rasaqahum ilaahay wuxuu ku irsaaqayna inay ilaahay magaciisa ay ku xusaan oo min bahiimati alancaami nicmooleyda xoolahoodii ah xoolaha nicmooleyda inay ilaahay ku xusaan magaciisa markay arkaanba marka tobankaa maalmood oo cashru dilxija qofku hadduu arko xoolihii la gowrici lahaa waa geeli iyo loodii iyo arigii wuxuu leeyahay allahu akbar waa takbiirsan maxaa kuwan loogu khaas yeelay marka oo haddii sagaaro iyo la arkana ma la jideeyey ama yacni biciid la arko maalinta cashru dilxija sunno miyaa inaan idhaaho allahu akbar mise sunno ma aha sunno ma aha haddaad allahu akbar goonidaad isaga wardinayso waa gooni wardi caadi ah mar walba furan yahay takbiirta inaad isaga wardiso laakiin sunnadan cashru dilxija takbiirta waxay khaas ku tahay geela ariga iyo looda sababta saddexdaa loogu khasisana waxaa weeye dee udxiyadu kuma ansaxdo ilaa saddexdaas maahan saddexdaas bisaa udxiya ku ansaxda haddaad dowro gowracdo ama biciid aad gowracdo ama gerigii aad gowracdo ama sagaaro aad gowracdo udxiyo ku noqon mayso marka sababta takbiirtan iyo xigmada ka dambaysana waxaa weeye xoolaha la gowrici doono in ilaahay looga shukriyo kuwa la gowrici doono oo ilaahay lagu weyneynayo magaciisa subxaanahu wa tacaala walow shahiduu dadku hadday markhaati kacaan qabla zawaal qoraxda zuulitaankeeda ka hor waa intaan duhurkii la gaarin intaan duhurka la gaarin dadku hadday ka markhaati kacaan biru'yati lhilaali bisha aragtideedii hadday ka markhaati kacaan alleylata habeenkiina bisha la arkay ayay ka markhaati kaceen habeenkaasu almaadiyata ee soo tegey afdarnaa waan afuraynaa wa sallayna alciidda ciiddiina waa tukanaynaa masaladaa ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye markii habeenkii maalintii duhurkii ka hor intaan duhurka la gaarin ayaa qola waxay yidhaaheen waxaan aragnay xalaydii lasoo dhaafay maanta duhurkii intaan la gaarin afar saac shan saac maalinnimaa la jooga markaas waxay yidhaaheen xalay bishii lagu ciidaysan lahaa waan aragnay ayay yidhaaheen dee haddii dadku ay yihiin dad caadiliin ah oo la qabsan karo hadalkoodao shuruuddii cadaaladda laga helay hadday yidheen waan ku afuraynaa ciiddiina waa tukanaynaa ciiddii haddi sababtaan u tukanayna waxaa weeye xilligii ciiddu ay tegi jirtay lama gaarin ciiddu goormay tagtaa bacda zawaal markii zawaalka la gaaro kabacdi ciiddi waa tagtay laakiin dadkani waxay noo sheegeen bishii inay arkeen intaan duhurkii la gaarinay markhaatiga la yimaadeen bishase goormay arkeen xalaydii aan soo dhaafay ay bisha arkeen xilliga adaa u shahaada ay samaynayaanoo laakiin markhaatiga ay gudanayaan waa qabla zawaal laakiin bisha xalayay arkeen waan afuraynaa hadalkooda waan ku afuraynaa ciiddiina waan tukanaynaa ilaa waktigii waa la joogaa aw amase shahiiduu waxay markhaati fureen inay bishii xalay arkeen bacda zawaali qoraxda zuulitaankeedii ka bacdi markii duhurkii la gaaray ay waxay yidhaaheen xalay bishii aan aragnay duhurkii markii la gaaray ay yidhaheen xalay bishii waan aragnay wa cuddiluu waana lagu cadaalad xukmiyey oo waxaa la xukumay dad caadiliina inay yihiin oo hadalkooda la qabsan karo qabla almaqribi maqribkii ka hor ayaa lagu cadaalo xugmiyey oo ay sheegeen bishii inay arkeen xalay faatad salaaddii waa tagtay salaaddii ciiddii way naga tagtay wa tuqdaa laakiin waa la soo qaday qabla alqurub aw amase shahiduu waxay markhaati kaceen bishii inay arkeen bacda zawaali qoraxdii markay zuushay kabacdii oo salaaddiiba ay naga tagtay salaaddii ciiddii oo duhurkii la gaaray ay waxay yidhaaheen xalay ayaan bishii aragnay wa cuddiluu waana lagu cadaalad xukmiyey oo yacni waxaa loo arkay dad markhaatigoodii la qabsan karo hadalkoodii la qabsan karo inay yihiin ayaa qaaligu ku xukmiyey qabla alquruubi qoraxda dhicitaankeeda ka hor ayaa lagu cadaalad xukmiyey oo la sheegay dad caadiliina inay yihiin qubiluu hadalkooda waa la aqbala waa la yeelay wa afdarnaa waana ku afuraynaa hadalkoodii waa liqabuuli shahaadatihim lianna markhaatigoodii yaa la aqbal laakina asalaata salaadii ciidu faatat laakiin salaaddii ciid waa naga tagtay lanno markhaatiga markay la yimaadeen waa bacda duhur bacda duhurna ciid ba tukan karna salaaddii marka way tagtay waa likhuruuji waktihaa lanna waxaa weeye waktigeediyaa tegey wa tuqdaa salaaddiina waa la soo qadayna ilaa nimankii haddii hadalkoodiiba la qabsaday oo tacdiilkoodii la sugay dad caadiliina inay yihiin salaaddii ciidda waa inaan soo qadayno aw amase shahiduu ama way markhaati kaceen bishii inay arkeen bacda alguruubi qoraxdu markay dhacday ka bacdi qoraxdu markay dhacday ka bacdi ayay waxay yidhaaheen xalaydii la soo dhaafay ayaan bishii aragnay yidhaaheen bishii ciidda lagu ciidaysan lahaa xalayaan aragnay waxay markhaatigan noo sheegayaan qoraxdu markay dhacday ka bacdi de qoraxdu markay dhacday ka bacdi maxaan samayn karna hadday sidaa ay yidhaahaan lam yuqbaluu nimankaa markhaatiga ah ee qoraxdu markay dhacday ka bacdi markhaatigii la yimid hadalkooda ma la aqbalayo lama yeelayo binisbati lisalaati alciid markii dhinaca salaada ciidda loo fiiriyo kuma tukanayno hadalkooda salaad ciid salaada ciidda hadalkooda markii la fiiriyo kuma tukanayno sulliyad waa la tukanaa salaaddii ciidda min alqadi beriyaan tukanaynaa addaa'an xaalay tahay iyadoo addaa'ah beriyaan noo ciida iyaga hadalkooda haddii la qabsan lahaa maxay noqon lahayd qado hadalkoodii haddii la qabsan lahaa qaduu noqon lahay la soo qaday laakiin hadalkoodii kama aanaan yeelin liannu hadalkooda waxaanan u yeelaynin id laa faa'idata fii qabuulihim ilaa tarkuhaa nimankaa markhaatigaa hadalkooda inaan qaadanno wax faa'iidaahu nooguma jiro ilaa tarkuhaa inaan salaadda ka tagno maana salaaddii ciidda inayna gefsiiyaan maana wax kale kama helayno oo faa'idaha haddana hadalkoodii qaadanno falam yusaq marka looma dheg raaricin ilaa shahaadatihim nimankaa markhaatigooda waxba looma dheg raaricin walidaa sidaa darteed sulliyad salaaddii ciidda waa la tukanaa min alqadi beri addaa'an xalat iyadoon qadan lagu ahay laakiin haddii hadalkooda la qabsan lahaa muxuu noqon lahaa berri in la tukado qaday noqon lahayd ilaa berri hadalkooda haddii la qabsan lahaa waxayba noqon lahayd ciiddii in la dhaafay ciiddii in la dhaafay ayay noqon lahayd sheekha marka shaarixu raximah اllahu tacaala wuxuu tilmaamay lam yuqbaluu binisbati lisalaati اlciidi nimankan hadalkooda lama aqbalayo marka la leeyahay waa markii loo fiiriyo dhinaca salaada ciidda haddii salaada ciidda hadalkooda loo fiiriyo lagama yeelayo beriyaan tukanayna beriyaan noo ciida iyadoo adda ah ayaan leenahay binisbati lisalaati اlciidi layidhi maxaa baxay waxaa baxay binisbati libaqiyati اlmasaa'il mas'alooyinka kale hadalkooda iyo markhaatigooda waa loo cuskanaa oo masalooyinka kale maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa maalan nimankan qoraxdu markay dhacday ka bacdi ayay waxay yidhaaheen xalaydii la soo dhaafay bisha waa dhalatay waxaana jiray masaa'il kale oo bisha lagu muddeeyey tusaale ahaan haweenayaa waxaa la yidhi bishu hadday dhalato bisha lagu ciidayo kowdeedii waad furan tahaa la yidhi nimankiina maxay yidhaaheen bishii waa dhalatay ciiddii waxaa la yidhi loo qabsan maayo hadalkooda ilaa wax faa'iidaan nooma lahan inay ciiddana dhaafsiiyaan mooye laakiin binisbati lisalaati alciid la yidhi maxaa baxay masaa'ilka kale waa loo qabsana oo maalan haweenaydii shardi looga dhigay bisha ciiddu hadday dhalato waad furan tahay la yidhi iyaguna ay ka markhaati kaceen ay yidhaaheen innagaa markhaati ka ahoo xalay bishii ciidda aragnay islaantii ma furme mise furmi mayso way furme islaanta masaa'ilka kale waa loo qabsana hadalkooda laakiin binisbati lisalaati اlciid sheekhu markuu ku leey ibn xajar alhaytami wuxuu uga ixtiraazi inta kaleo masalo waa loo qabsanaa hadalkooda inta kaleo masalo waxaa ka mid a maalan deynkii lagu muddeeyey bisha ciidda dhalashadeeda ninaa wuxuu deyn ku muddeeyey wuxuu yidhi deynkaaga waxaan ku siinaa oo aanan kadib marinaynin bisha lagu ciidaysanayo kowdeeda markay dhalato aan deynkaaga ku siinay nimanaa yimid oo markhaati kacay qoraxdu markay dhalatay qoraxdu markay dhacday ka bacdi ayuu dhahay xalay inagaa aragnay bishii ninkaas deynkii ma lagu leeyahay mise lagumala waa lagu leeyahay deynkii nimankan waa loo qabsanaa markhaatigoodii waa la cuskana nimankan marka waxaan laga yeelaynin dhinaca salaada bis amaa masaa'ilka kale waa loo cuskanaa hadday noqon lahayd deynka hadday noqon lahayd dalaaq haweeney lagu muddeeyey bisha dhalashadeeda hadday noqon lahayd wax kasta oo lagu muddeeyey bisha dhalashadeeda waa loo qabsanaa nimankan hadalkoodii waa loo cuskan waxaan loo cuskanayn keliya salaada ciidda leanna salaada ciidda inayna gabsiyaan mooye yani faa'iido kale ma laha walidaalika marka sheekhu wuxuu yidhi ow amase shahiduu way markhaati kaceen bacda alguruubi qoraxdan markay dhacday ka bacdi ay yidhaaheen xalay bishii waan arag sulliyad salaadii ciidda waa la tukanaa min alkadi beriyaa la tukanaa addaa'an xaalay tahay iyadoo addaa baabu salaati اlkusuufi hada midkani baabu salaati اlkusuufi madoobaadka salaadiisii salaadaas ayuu u baab yahay sheekhu raximah اllahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa qoraxdu markay madoobaato ama bishu ay madoobaato habka salaada loo tukado iyo salaadaas axkaamtii uu ku jideeyey nabigeenu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh hiya salaadan oo madoobaadku sunnatun sunnawo sunnadaasoo mu-akadatun ee la adkeeyey salaada qoraxdu markay madoobaato ama dayix markuu madoobaado la tukanayo waa sunno mu-akada ah walidaalika xilligii nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi laba goor ayaa marna waxaa madoobaaday qoraxdii marna waxaa madoobaaday dayixii qoraxda madoobaadkeeda waxaa wariyey imaamu albukhaari raximah llahu tacaala saxiixiisa ku wariyey dayixu inuu madoobaaday xilligii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ibnu xibbaan ayaa saxiixiisa ku wariyey marka labada arrimoodba way dhaceen cahdigii xilligii nabiga sala allahu calayh wasalam qoraxda madoobaadkeeduna wuu dhacay sida imaamu bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey dayixuna wuu madoobaaday sida ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wariyey wa hiya salaada madoobaadku sunnatun sunnawu sunnadaasoo mu-akadatun ee la adkeeyey wa hiya salaada madoobaadku ragcataani laba ragcaw labadaas ragcoo ka sunnati duhri laba qaab ayaa loo tukadaa qaab waxaa weeye waa nidaamka ugu fadliga badan ama ugu kaamilnimada badan waa qaabka sheekhu noo sheegi doono qaabka ugu yar oo loo tukan karo salaada madoobaadka sunnatu duhri oo kale sunnada caadiga ama taxiyat lmasjid taxiyat lmasjid laba rukuucna ma lahan yacni laba istaagna ma lahan waa sunnada caadiga habkaa waa loo tukan karaa qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka salaadahooda wayustaxabu waxaase la sunneeyaahu fadli badan waa sida sheekhu noo sheegaye waxaa la sunneeyaahu fadli badan ziyaadatu qiyaamayni laba istaag ziyaadintoodii ayaa la sunneeya iyo wa rukuucayni laba rukuuc ziyaadintoodii ayaa la sunneeyaa fii kulli ragcaw sida ajirka badan oo fadliga badan ee wanaagsan sheekhu wuxuu ku yidhi ragco kasta in lagu sameeyo laba istaag iyo laba rukuuc sidaasaa fadli badan oo muxuu sameynaya maalan marka hore wuu istaagay faatixadii uu aqriyey suuradu haddana bacda alfaatixa uu aqriyey waa rukuuca rukuuca markuu ka yimaado haddana faatixadii usoo laabay ilaa laba istaaga laga duway faatixadii markuu aqriyo oo suuraddii kabacdi haddana uu aqriyo rukuuciiu haddana usoo laabana sida fadliga badan sidaas wayustaxabu waxaa kaloo la sunneeyaa tadwiilu lqiyaamaati istaagyaalka dheerayntoodii ayaa la sunneeya weliba istaagga la samaynayo oo salaada madoobaadka la istaagayo istaagaadka in aad lagu dheeraado ayuu nabigu suneeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi walidaalika istaagga ugu horeeya ragcada awalka ah bacda alfaatixa waxaa sunnaha inuu ku aqriyo suurat lbaqara ama suurat lbaqara qadarkeeda wax lamida qadarkeeda wax lamida waxaa kaloo sunnaa istaagga labaad bacda alfaatixa inuu ku aqriyo aala cimraan suurati aala cimraan ama qadarkeeda istaagga saddexaadna bacda alfaatixa inuu ku aqriyo suuratu الnisaa ama qadarkeeda istaagga afaraadna uu ku aqriyo faatixada ka bacdi suuratu اlmaa-ida ama qadarkeeda wax lamida sidaas marka istaagga in lagu dheereeyo waa sida fadliga badan wa tadwiilu اlqiyaamaati istaagyaalka dheerayntoodii ayaa la sunneeyaa warukuucaati rukuucaadka dheerayntoodiina waa la sunneeya rukuucana sidaasoo kale in aad loogu dheeraado oo tasbiixda la badiyo ayaa sunno ah wasajadaati sujuudiyaalka dheerayntoodii ayaa la sunneeyaaho sujuudaadka inuu aad tasbiixda u dheereeyo ayaa sunnaah wayustaxabu waxaa kaloona la sunneeyaa aljahru kor u qaadid qiradii faatixadii iyo faatixada suuradda ka dambaysaba in qiradooda kor loo qaado lala jahro ayaa la sunnayn fi lqamari fii kusuufi alqamari dayaxa madoobaadkiisa lagu sunneeyaa salaadaha in kor loo qaado oo loola jahro masalada sheekh ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weye haddii dayixu uu madoobaado waxaa sunnaa inuu lala jahro faatixadii iyo suuradda faatixada ka dambeeya oo la akrinayo in kor loola jahro qofkii munfaridka ahaa oo keligii tukanayo uu la jahro imaamkiina uu la jahro ayaa sunnaa filqamar marka jaharka waxaa sababta dayaxa loogu khaas yeelay waxaa weeye liannahaa salaatun leyliya waa salaad xilli habeena la tukanayo salaad kastoo xilli habeen la tukanayana waxaa lagu sunneeyaa codka in kor loogu qaado sida salaada maqhribka iyo salaada cishaha oo kale waljahru fi lqamar la yidhi maxaa baxay dayixii waxaa la yidhi qirada kor ha loo qaado hadduu madoobaado waxa baxay qoraxda amaa qoraxdu hadday madoobaato waxaa sunnaa in hoos loo akhristo faatixada iyo suuradda faatixada ka dambaysaba inaan lala jahrin oo la siraysto uma markaa kabacdi yakhdubu alimaamu imaamku uu khudbo akhriyaa khudbatayni laba khudbuu imaamku akhriyaa markii salaada laga baxo kabacdi aw amase khudbatan waaxida ama hal khudbo ayuu khudbeeyaa laakiin sida raajixa ah waa laba khudbo hal khudbo inaysan ansixin waa sidii yacni jimcaha oo kale sida ciideynka aan ku soo qaadanay oo kale sida raajixa waxaa ansaxaya laba khudbo bis hal khudbo ma ansaxayso oo khudbo waaxida sheekhu wuxuu ku leeyahay shaarixu calaa maa qaalahu jamaacatu jamaaca culammada ka mida waxay yidhaaheen hal khudbo waa la akhrin karaa akhdan iyadoo laga soo qaatay min nasi buweydi kitaabka buweydi naskiisii oo imaam albuweydi a loogu magacdaray kitaabka laakinahu qowlkaasi marduudu hal khudba ku filan in la yidhaaho waa qowl la radinayo bianna nasa laa yufimu dalik naska buweydi ku qoran ma laga fahmayo taas wa bianna alwjaha sida sawaabka ahee toosan annahu laa budda min khudbatayn waa sidii jumcaha oo kale laba khudba waa laga maarmaan hal khudba ma kaafinaysa wayaxusu shaksigu wuu booriyaa fiihimaa fi lkhudbatayn labada khudbo shaksiga khadiibkaa khudbada akhrinayo wuxuu dadka ku booriyaa cala alkhayri khayrkuu dadka ku boori markii salaaddii laga baxay qoraxda madoobaadkeeda ama dayaxa madoobaadkeeda waxaa sunnaa khadiibku laba khudbo inuu istaago labadaa khudbana wuxuu ku soo qaadan inuu dadka wixii khayra uu ku booriyo dadkana uu u sheego qorax madoobaadka asbaabta keeni kasta waxaa ka mid a karatu lmacaasi wadunuub macaasida iyo dunuubtu inay farabataan ayaa ka mida sababaha keeni kara qoraxda ama dayixu inay madoobaada khayraadka marka dadka uu ku boorinayo waxaa ka mida kalcidki addoomma hadday jiraan in addoommada la xureeyo wasadaqati sadaqa in lala baxo watowbati ilaahay in loo laabto oo la towbad keeno walistikfaar wayuxadiruhum dadka wuxuu uga digi min alkafla in ilaahay la halmaamo watamaadii fi lquruur baadida in lagu sii madax adkaado iyo keliska lilitibaac fii bacdi dalik masaa'ilkaa qaarkood nabigaa lagu raacay sala allahu calayhi wasalam waalamri bihi fi lbaaqi inta kalena nabigaa amray sala allahu wasalam wbaaraka caleh wayafuutu lkusuufu qoraxda madoobaadkeedu wuxuu ku tagaa bilinjilaa'i faydmid madoo madowgiioo ka faydmay oo qoraxdii si dabiiciya ay ku soo laabatay wa biquruubi shamsi qoraxda dhicitaankeediina wuu ku tagaa halkan sheekhu wuxuu ka bilaabay salaadaha qorax madoobaadka qorax madoobaadka salaada la tukanayo salaadaasi goormay tegi oon la tukan karin wuxuu ku yihi sheekhu wayafuutu lkusuufu qoraxda madoobaadkeeda salaada la tukanayo wuxuu ku tagaa bilinjilaa'i faydmid faydmid maxaa loola jeedaa madowgiioo baaba'aw waxaan aragnay qoraxdii oo madowgii ka baaba'ay oo si dabiiciya kusoo laabatay iyo nuurkeedii iyo iftiinkeedii haddii qoraxda nuurkeedii iftiinkeedii usoo laabto madoobaadka uu ka baaba'o lama tukan karo ama salaaddii waa laga tagtay wa biquruubi shamsi qoraxda dhicitaankeedana wuu ku tagaa qoraxdii iyadoo madow waaba dhacday dee qoraxda hadday dhacda lama tukanayo sababkii loo tukan lahaaba wuu dhacay sababkii loo tukan lahaa qoraxday ahayd qoraxdiina way dhacday lama tukanayo waalkhusuufu dayaxa madoobaadkiisii salaadiisuna waxay ku tagtaa bilinjilaa'i faydmid in dayaxii dabiicaddiisii uu ku soo laabto oo madowgii uu ka baaba'o wa biduluuci shamsi qoraxda dhalashadeedana salaaddu way ku tagtaa waxaa sheekhu uu kuu sheegi raximah اllahu tacaala dayxu hadduu madoobaado salaada la tukanayo salaaddaa iyaduna waxay ku tegi in dayxii caadigiisa uu ku soo laabto oo madowgii uu ka baaba'o wa biduluuci shamsi qoraxda dhalashadeedana salaaddii way ku tegi waxaa kaloo soo dhalatay qoraxdii subxii kale subxii kalea qoraxda soo baxday qoraxda hadday soo baxday iyadana lama tukanayo salaaddii dayaxa madoobaadka laa bilfajri biduluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa salaada madoobaadka kuma tegayso walaa biquruubihi quruubi alqamari dayaxa dhicitaankiisana kuma tegayso salaaddii la tukan lahaa khaasifan xaaluu yahay isagoo madow ah uu dhacay oo naga librayo laa bilfajri muxuu ula jeedaa sheekhu ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye dayaxu hadduu madoobaado fajarkiyaa soo dhashay oo xilligii waxaa la gaaray salaaddii subax waa la tukan karaa inta madowgiiba uu baaqiya dayaxii madowgiisa hadduu baaqi yahay fajarkiiba ha dhasho hadduu doono waa tukanaynaa walaa biquruubihi quruubi اlqamari dayaxa dhicitaankiisiina salaadu kuma tegayso khaasifan xaaluu yahay isagoo madow ah uu dhacay dayixii waa dhacay isagoo madow ah naga libr naga libro indheheenu ka qarsoonaado wuu dhacay hadduu dhacay salaaddii ma naga tegayso salaaddii madoobaadka waan tukanaynaa wa idaa waktigii ijtamaca salawaatu salaado fara badan hadday kulmaan salaadahaasoo khaafa shaksigu uu ka cabsaday fawtahaa fawta awqaatihaa salaadahaas awqaaddeeda awqaaddaa tegitaankeeda uu ka baqay qadama shaksigu wuxuu hormariyaa alfarda waajibka horta waajibka marka hore ha tukan uma markaa kabacdi aljanaasata janaasadu ku xijiya uma markaa kabacdi alciida ciiduu ku xijiya uma markaa kabacdi alkhusuufa madoobaadku ku xijiya halkan sheekhu wuxuu uga hadlay haddii salaado badan hal mar ay isku yimaadaan oo hal wakti salaado badan ay ku kulmaan see la yeeli oo qaarkoodna uu yahay salaad janaaso qaar uu yahay fardu cayn qaar uu yahay sunnooyin sida salaaddii ciidda oo kale ayaa hal mar wada kulmay see loo kala hormaray qofkuna wuxuu ka baqay hadduu miduu doono uu hormarin lahaa wakhtigaaba tegaya wakhtigii salaadaha ayaa ka tegaya muxuu samaynaa tuu ugu hormarin salaadaha waida ijtamaca salawaatun salaado badan hadday kulmaan salaadahaasoo khaafa shaksigu uu ka baqay fawtahaa fawta wa awqaatiha salaadaha awqaaddeeda awqaadda tegitaankeeda uu ka baqay qadama wuxuu hormariyaa alfarda fardulcaynka isagaa la hormar lannu isagaa ugu muhiimsan salaadaha fardu caynka isagaa ugu muhiimsan uma markaa kabacdi wuxuu ku xijin aljanaaza janaazadu ku xijin fardu caynka markuu tukaday janaaza haddana la keenay janaazadiibuu tukan waa limaa yukhshaa calayha min tagayuri اlmeyti bitaakhiiriha lanna waxaa laga baqi janaazada meydka inuu isbedelo ayaa dhici karta haddii dib loosii dhigo meydku inuu isbedelo ayaa dhici karta uma janaazada markuu tukado qofku wuxuu ku xijiyaa alciida salaaddii ciiddu haddana ku xijin haddii salaadahaasoo dhan ay hal mar kulmeen uma wuxuu ku xijiyaa salaadda ciidda alkusuufa salaadda madoobaadka ayuu ku xijin wain wasica alwaqtu waktigu laakiin hadduu waasic yahay bian amina shaksigii wuxuu ka aamin noqday alfawaata waktigii inuu ka tegey ayuu qofku aamin ka yahay waktigii waa waasac wain wasica alwaqtu waktigu hadduu waasic noqday qadama shaksigu wuxuu ugu hormariyaa aljanaasata haddii waktigu waasac yahay janaasaa la keenay salaadii faradkana wakhtigeedii waa la joogaa janaasadaa fiican markaa in la hormariyo lanna waxaa weye waxaa dhici karta meydka haddii dib loo dhigo in isbeddel uu ku dhaco ayaa dhici kartaba marka janaasadu mar walbaba uu hormari wa in wasica alwaqtu waktigu hadduu waasic yahay qadama wuxuu hormariyaa aljanaasata janaasadu ugu hormari uma markaa kabacdi wuxuu ku xijinaa alkusuuf madoobaadkuu ku xijin lanna waxaa wey waxaa dhici karta madoobaadka waxa loogu xijinayo inuu tagaa dhici karta madoobaadku inuu tagoo qoraxdu ay dabeecadeedii ay ku soo laabato uma markaa kabacdi alfarda markaas kabacdi faradkii iyo waajibkii markaa kabacdi ku xijoono wa yusalluuna way tukadaan dadku linaxwi zalaazili liajli naxwi zalaazili dhulgariirada oo kale dadku way u tukadaan salaad sunno ah wasawaaciqi biriqyaalka dhacayana dadku way u tukadaan munfaridiina gooni gooni xaal ay yihiin ayay tukanaya wuxuu sheekhu ka soo hadlay raximah llahu tacaala qoraxda madoobaadkeeda iyo dayaxa madoobaadkeeda in loo tukanayo salaado wuxuu ka hadlay sheekhu haddii dhulgariir uu dhaco oo waddankii ama magaaladii marka aad ku noolay dhulgariir hadduu ka dhaco sunno miyaa in laba ragco la tukado wuxuu ku yidhi sheekhu raximah llahu tacaala wayusalluuna dadku way tukadaan linaxwi zalaazili liajli naxwi zalaazili dhulgariirada iyo wixii la mida ragcatayn waa sunna laba ragco in loo tukano laakiin labadaa ragcoo loo tukanayo dhulgariirka sunno ma aha in laysku jamaacaysto walidaalika sheekhu waa ku yihi munfaridiina xaalay yihiin gooni gooni kuwa u tukanaya qof walbaa gurigiisa iyo xafiiskiisa iyo meesha uu joogo ayuu isaga tukan mooyee inta laysugu yeero in laysku jamaacaysto salaadaha dhulgariirka loo tukanayo sunno ma aha wasawaaciqi beriqyaalka dhacayana waa loo tukada ya waxaa kaloo lamida wariixi shadiida lanna waa musiibooyin dabayl daran hadday jirto oo laga baqayo dabaylaha inay dadku ay ku geeriyoodaan ama maalka iyo deegaanka inay aafeeyaan laga baqayo iyagana waa loo tukadaa laba ragco iyagana waa munfaridiin munfaridiin xaa leeyihiin kuwo dadku gooni u tukanaya baabu salaati اlistisqaa haadaa midkani baabu salaati اlistisqaa salaada roobdoonta ayuu u baab yahay sheekhu raximah اllahu tacaala halkan wuxuu uga hadlay axkaamta roobdoonta salaada roobdoonta axkaamtoodii markii jilaal uu dhaco oo roob la waayo nabigu salى اllahu wasalam mubaaraka calayh wuxuu suneeyey in ducada iyo salaadaha la badiyo ayuu suneeyey nabigu salى اllahu wasalam mubaaraka calayh khusuusan salaada roobdoonta wayusanu waxaa la suneeyaa alistisqaau roobdoon biducaai duca in lagu roob doono ayaa la suneeyaa maraatib iyo maraaxil ayay kala leeyihiinoo marka hore ducada in la badiyo ducadaa la badin duca mudlaqa markii meel laysugu yimaadaba faatixada inoo aqriyo in ilaahay subxaanahu watacaala abaaraha naga dulqaado inuu ilaahay roobna siiyo waa duca iska mudlaqa taas waa lagu roob doonaa ducadaa mudlaqaawo wa biducaa'i ducaha in lagu roob doonana waa la sunneeyaaho ducahaas oo khalfa salaati salaada ciribteeda ahaatay ducadanna waa ducaa muqayada bisalaad waa kayfiye labaad qaab labaad ducadii hore maxay ahayd duca iska mudlaqa markii meel laysugu yimaado warnoo duceeye in ilaahay subxaanahu watacaala roob ilaahay una siiyo oo aaran ilaahay una gaarsiiyo oo abaarta ilaahay naga dulqaado duca mudlaqayna tanna waxa weeye waa duca muqayada bicaqibi salawaat salaadaha ciribtooda waxaa la leeyahay faatixada noo mara in ilaahay roobna siiyo waa nidaam labaad isaguna wa fii khudbati اljumuca nidaam saddexaad hadda wa fii khudbati اljumuca jumcada khudbadeedii khudbadaa dhexdeeda in lagu ducaystana oo lagu roob doonana waa lagu sunayn iyadana oo markii khadiibku markuu khudbada akrinayo inuu duca roob doona uu ku soo daro khudbada dhexdeeda inuu ku soo daro iyadana sunna wey walafdalu laakiin sida fadliga badan sida soo socota wey walafdalu sida fadliga badan an ya'mura alimaamu madaxweynuhu waa inuu amro annaasa dadka imaamkan waxaa loola jeedaa alimaamu alacdam imaamu alacdam waxaa loo yaqaanaa sharciga madaxweynaha aw naa'ibuhu ama qofka markaa naa'ibka ah qof ama wakiilka ah ama naa'ibka ah ama madaxweynihii labadooda mid ka mida ayaa waxay amrayaan annaasa dadka wuxuu imaamulacdamku madaxweynuhu amraa bilbiri baari noqoshada in ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu salى اllahu عalيh wasalam baari loo noqdo min sadaqatin wa citqin wa gayrihimaa sadaqada in la badiyo xoraynta addoommada la xoreeyo ilaahay loo toobad keeno madaalimta maaragta laysku celiyo saasuu madaxweynuhu dadka amray waa sida ugu fiican wey xilliga roobdoonto abaaruhu ay dhacaan wa sawmi ثalaaثatin saddex maalmood soomkoodana dadku amri madaxweynuhu waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala mafaatixdiisa iyo furayaalka raxmadda waxyaalaha lagu furto waxaa ka mid a soomka in la badiyo qofku intuu sooman yahay ducadiisa waa la aqbala xilliga abaaraha marka madaxweynuhu shacabka wuxuu amri saddex maalmood inay soomaan shacabku wayakhrujuuna way baxaan dadku fi araabici fi lyowmi araabici maalinta afaraadna bannaankii u baxaan siyaaman xaal yihiin iyagoo sooman ila saxraa'i bannaanka ayay u baxayaan maalinta afaraad dadku iyagoo sooman bihiyaabin maca hiyaabin dhar micigooda ayay ku baxayaan dharkaasoo bidlatin ee adeeg ah dharka guryaha looga adeegto iyadoon lassoo sharaxin oo lassoo kibkibirinoo hiyaab faakhira aan lasoo qaadanoo dhar iftiimayo nuur badan aan lasoo qaadan dharkii lagu adeegi jiray oo guryaha lagu adeegi jiray ilaah laysu dullay oo loo tadaruci oo loo khushuuci bihiyaabin dhar ayay la soo baxaan dharkaasoo bidlatin daati bidlatin adeeg u saaxiib mutakhashiciina xaalay yihiin kuwa iskhushuucinay iyagoo ilaahay isu khushuucinay oo ilaahay isu dullaynay ay maalinta afaraad bannaanka dadku isugu soo baxay wa bilmashaayikhina way la soo baxaan odayaashay la soo baxaan odayaasha waayeelada ah mashaayikhdan hadda loolama jeedo mashaa'ikhu alcilmi laakiin waxaa loola jeedaa masaa'ikhu assin odayaasha waayeeladaa loola jeeda da-da ah wa bilmashaayikhi odayaasha waayeeladana dadku way la soo baxaan wasibyaani caruurtana way la soo baxaan walbahaa'imi xoolahana way la soo baxaan xoolihii caruurtii dadka waayeelada iyo bannaankaasaa laysugu keenay si ilaahay subxaanahu watacaala il naxariisda dadka uu ku fiiriyo bacda guslin qubayska bacdi ayay dadku bannaanka u soo baxaan wa tandiifin wa bacda tandiifin isnadiifin ka bacdi ayay dadku bannaanka u soo baxaan markii lasoo qubaysto oo lasoo nadiifiyo wa yusalluuna dadku bannaankaa waxay ku tukadaan ragcatayn laba ragcay tukadaan labadaa ragcoo kal ciidi ka ragcatayilciidi ciidda labadeedii ragca lamida bitakbiiraatihi maca takbiiraatihi takbiiraati alciid ciidka takbiiraadkiisii takbiiraadka micigiisii oo kale ayay la tukanayaan yacni sheekhu wuxuu la jeedaa labada ragco oo loo tukanayo roobdoonta waxay la mid yihiin labadii ragcoo hore aan u soo qaadanay ee salaadaha ciidda ah salaadaha ciidda waxaanu soo qaadanay ragcada ugu horreysa toddoba goor in la takbiirsanayo ragcada labaadna shan goor in la takbiirsanayo sidii oo kale wey habkii oo kale loo tukana wayakhdubu khadiibku uu khudbo akhriyaa khudbatayni laba khudbo ayuu khadiibku aqriyaa aw amase waaxidatan khudbatan waaxida ama hal khudbo keligeedu khadiibku khudbeeyaa laakiin waa daciif waa sidii masaladii haddaan soo marnay oo kale sida raajixa laba khudbo mooye ka yar ma kaafinayso wa bacdahaa wa kownu lkhudbati khudbada ahaanshadeedoo bacdahaa bacda salaati salaada ka bacdi inay khudbadu ahaato ayaa afdalu fadli badan sida fadliga badan oo wanaagsan markii salaaddii roobdoonta laga baxo ka bacdi khadiibku inuu khudbeeyo sidaasaa wanaagsan liannahu alakharu min ficlihi nabiga ficilkiisa sala allahu calayhi wasalam sidaasaa ku badneed nabigu qabla salaat iyo qabla salaadna wuu khudbeeyey salaadda roobdoonta ka hor bacda salaati alistisqaana wuu khudbeeyey waxaana ugu badnayd salaadda roobdoonta ka bacdi inuu nabigu khudbeeyo sala allahu calayhi wasalam wastakfara khadiibku allaha ilaahay ayuu dembi dhaaf ka dalbaa bedela takbiiri takbiirtii khudbadii ciidda bedelkeedii istikfaaruu sameeya khadiibku wuxuu sameynaa khudbada ugu horeysa khudbada ugu horeysa wuxuu ku sameynaa sagaal goor inuu ku bilaabo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah liannu isaga istikfaarta isagaa munaasib u ah xaaladda markaa la taaganya oo abaarta ah khudbada labaad markuu u istaagayana toddoba goor ayuu takbiirsan wastakfara khadiibku allaha ilaahay ayuu ka dembi dhaaf dalbaa bedela takbiiri takbiirtii bedelkeedi wayadcuu khadiibku waa duceeyaa fi luulaa fi lkhudbati اluulaa khudbada hore wuu duceeyaa jahran jaahiran xaaluu yahay isagoo ducada la jahray duca uu la jahray ayuu khudbada hore kor u ducay wastaqbala khadiibku alqiblata qibladana wuu qaabilaa bacda uluثi اlkhudbati khudbada saddex meelood ka bacdi khudbadaasoo athaaniyati ee labaad khudbada labaad markii saddex meelood loo qaybiyo hal meel markay soo tagtay uu soo aqriyey qiblada u jeedsana leanna waa xilligii laga rabay ducada dheer inuu aqriyo ewel dadkuu kusoo jeeday dadku ewel kusoo jeeday khudbada labaad saddex markii loo qaybiyo hal meel markuu aqriyo qibladu usii jeedsan markaasuu duca dheer uu aqriyo marka waxawala alimaamu imaamka khudbada akrinaya wuxuu wareejiyaa iyo wanaasu dadkuba fiyaabahum dharkoodii way wareejiyaanoo way bedelaan xiina idan wakhtigaas ay dadku bedelaan xiina istiqbaali alqiblow marka khadiibku qiblada uu qaabilo qiblada uu u jeesto qof walba marada yani dusha u saaran go-a yani kor u saaran oo garbaha u saaran xaaladii hore uu ahaan jiray wuu ka bedeli oo xaaladdu ahaan jiray waa ka bedeli maxaa loola jeedaa maalan cimaamadan oo kale oo garabka kuu saarnayd dhinaca midigta qaybtii xigtay dhinaca bidixdaad xijay qaybtii dhinaca bidixda xijaytana midigtaad soo xijay saanoo kalead u kala wareejin saanoo kalead u kala wareejin nabigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yihi wayucjibunii alfa'lu اlxasanu waxa cajab gelinaya fa'liga wanaagsan fa'liga wanaagsan waxa wey niyada wanaagsan wey lannu marka imaamkii iyo dadkao dhan ay bedelanayaan oo imaamadii iyo go- iyo dhinaca kale loo bedelayo waxaa la niyeysanaa xaaladdii in isbedel ku dhacay sida dharkiiba loo bedelay in xaaladii abaartu ay isbedeshay aaranna loo baxay tafaaul waxawala alimaamu imaamku wuu wareejiyaaho wuu bedelaa iyo wanaasu dadkii iyaabahum dharkoodii xiina idin xiina istiqbaali alqiblati marka khadiibku qiblada ugu jeesto qof walba maradii iyo cimaamadii garabka u saarnayd dhinaca kale ayuu u bedelan wa baalaga khadiibku wuu ku xeel dheeraadaa fiiha fi lkhudbati ahaaniya khudbada labaad dhexdeeda fi ducaa ducadu aad u badiya ku xeel dheeraada siran musiran xaaluu qarsanayo ducadii taaratan mar wajahran jaahiran xaaluu la jahrayo kor u qaadayo taaratan mar kale marna hoosu u aqriyaa marna kor u aqriyaa khudbada labaad aaduu ducada u dheeray uma markaa kabacdi markuu ducada dhammeeyo kabacdi istaqbala annaas markaa kabacdi ayuu dadka soo qaabilaah dadka uu ku soo jeestaa allah subxana wa tacaala